halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a waad si toosaan uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitriban hirarka efimada geeska africa iyo internetka v o a somaly com
habeen wanaagsan dhegaystayaal waa habeen isniina siddeedda bisha disembar sannadka labada kun iyo afariyo tobanka kuna soo dhowaada barnaamijka wacyigelinta dabaysha iyo madadaalo qaybka ah barnaamijka waxaana idinla soo jecesiinaya anigoo xuseen barre iyo maxamed colaad xasan
la kulanta waxa weyaan de marka guryaha ay garaacaan dadkii ma fahamsano runtii xagga wacyigelintu marka dhinac laga eego wacyigelintu way fiican tahay laakiin haddana way yar tahay wacyigelintu aad uma badnaa haddii dadka aad loo wacyigeliyo waxa weeyaan dadkani marka ay fahmaan waxaan de waxaan marayeen ay qaadan lahaayeen oo tallaalkii ay fahmi lahaayeen
kaasi waxa uu ahaa xasan maxamuud aadan oo ah kormeere ka howlgala cudurka dabaysha oo ku sugan magaalada hargeysa qodobada kalen idinku hayno barnaamijkeena waxaa ka mid a warbixinno kala duwan oo ku saabsan tallaalka cudurka dabaysha xubintii wicitaanka dhegaystayaasha ee barnaamijka qaybtii dareenka dadweynaha ee toddobaadkan qaybtii saddexaad ee sheekada lama huraan iyo qodobo kale mar horeyse ku soo dhowaada warkii dunida ugu doorka runa
ururka bisha cas ee dalka filibiin ayaa sheegay in ugu yaraan koob iyo labaatan qof ay dhinteen kadib markii dabayl xoog badani ku dhufatay dalka filibiin xogeyaha guud ee ururka bisha cas gwendlin bank ayaa maanta oo isniina sheegay in ururkan ugu yaraan siddeed toban qof ay ku dhinteen dhinaca bari ee jasiiradda samaar halkaasi oo ay dabayshan oo loogu magacdaray hagobit ay si xun u haleeshay dugsiyadii ayaa la xidhay sidoo kale suuqii wax lagu kala iibsan jiray ayaa eridaha loo laabay halka shaqaalihii xafiisyada dowladdana loo sheegay inay guryahooda joogaan
koox ka kooban soddon urur oo kuwa gargaarka iyo xuquuqda aadanaha ka shaqeeya ah ayaa ugu baaqay beesha caalamka inay magangeliyo siiyaan boqol iyo siddeetan kun oo qof oo qaxooti syriya u dhashay ah hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay unhcr ayaa talaadada beri ah shir looga hadlayo dib u dejinta qaxootiga syriya oo haatan gaaraya ku dhowaad saddex malyuun iyo bar ku qabanaysa magaalada geneva baaqana ururada gargaarka oo lagu soo beegay ka hor inta aanu shirkaasi qabsoomin ayaa lagu sheegay in dowladaha caalamka ay dib u dejin u sameeyaan boqolkiiba shan dadkaasi qaxootiga ah
ra-iisul wasaaraha dalka hindiya narenda mundi ayaa ku booriyey dadka degan gobolka lagu muransan yahay ee kashmiir inay usoo baxaan codbixinta golayaasha deegaanka waxa uu ku ammaanay ciidamada milatariga difaacooda dhinaca dimuqraadiyadda ra-iisul wasaaraha oo la hadlayay dad isugu soo baxay magaalada samba ayaa dadka dhegaysanayay u sheegay iminka in la codsanayaan si ay u ilaaliyaan sharaftooda master modi ayaa sidoo kale dhaleeceeyey weeraro isxigay oo kooxaha mucaaradku geysteen maalintii jimcaha iyaga oo dilay ugu yaraan koob iyo labaatan qof oo ay ku jiraan koob iyo toban ka mid a ciidamada ammaanku
ra-iisul wasaaraha jarmalka angela markel ayaa si kulul u cambaaraysay dowladda ruushka inay faragelin ku hayso rabitaanka dalalka bariga yurub ee doonaya inay kusoo biiraan midooda yurub miss markel ayaa u sheegtay wargeyska the welt ee ka soo baxa dalkaasi in ruushka uu xaalad adag ku abuuray ama ka abuuray dalalka georgiya moldovia iyo ukrain kadib markii ay qaateen go-aano madax bannaan oo ay heshiisyo kula saxiixanayeen midowda yurub
halkaa dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a hay-adaha u xil saaran dhinaca tallaalka dabaysha iyo shaqaalaha caafimaadka ayaa caqabado kala duwan kala kulma sidii ay tallaalka u gaadhsiin lahaayeen deegaanada aanu maamulka dowladda federaalku gaadhin ama ay gacanta ku hayaan ururka al-shabaab waxaana sababtaasi keentaa in caruur badani ay fursad u waayaan inay helaan tallaalka cudurka dabaysha wariyaha v o e da mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan ku eegaya arrintaas
caruurta ku sugan goobaha aanay ka jirin maamulka dowladda federaalka ay gacanta ku hayaan ururka al-shabaab ayaa lagala kulmaa dhibaatooyin ku wajahan sidii loo gaarsiin lahaa tallaalka ka hortagga cudurka dabaysha maadaama meelahaasi intooda badani maamulada ka arrimiya ay hay-adaha samafalka ka mamnuuceen deegaanadooda waxaana adag sidii caruurtaasi loogala tacaali lahaa xanuunada ay qabaan oo ay boolyadu ugu horeyso iyadoo arrintaasina ay walaac badan ka muujiyeen qaybaha bulshada gaar ahaan howlwadeennada caafimaadka doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan aadan waxa uu ka mid yahay takhaatiirta ka howlgasha gobolka banaadir waxaana uu v o a uga waramay caqabadaha ku horgudban caruurta la ildaran xanuunka dabaysha ee ku dhaqan goobaha aanay maamulka dowladdu gaarsiisnayn runtii waa waxaa weeye talaalka horta ahmiyad weyn buu leeyahay ahmiyad weyn ayuu carruurta u leeyahay khaasatan haddana sidaas wataa meelaha ayna dowladdu gacanta ku hayn ama maamulada wanaagsan aysan ka jirin ama wacyigelintu ayna ka jirin waxaa lagala kulmaa dhibaato aad u fara badan carruurtuna waa ku dhibaatoobaan waayo cudurkani wuxuu leeyahay ka hortag ayuu leeyahay laakiin ka dabatag ma laha oo lama daaweyn karaayo marka waxay u baahan tahay arrinkan in si yacni isku dhaf ah ama wada jir ah in loogu gacan qaado oo waxaan kala jeedaa yani hay-adaha samafalka sida w h o oo kaleeto iyo unisef iyo dowladda laftirkeedu iyo shacabka ergidaas kasoo jeeda odayaal dhaqmeedyada hogaamiyaasha ah culimada yacni in kulligood hal mar la qaato wacyigelin guud oo dal loo sheego dalka tallaalku faa'iidada oo u leeyahay labo in yacni dadka la wacyigeliyo oo lagu yiraahdo yani tallaalku faa'iido wey dhibaato kuma lahan markaas kabacdi waxaa laga yaabaa in la gaaro yani in la gaaro tallaabooyin fiican dadka lafskoodana haddii meesha la mari waayo oo dhibaata ka imaanayso in la yirahdo war ilmihiina keensada tallaasha kadibna ku laabto meesha aad u socoteen ama aad ka timaadeen waalidiinta ku dhaqan yani goobaha ayna dowladnimadu ka jirin ama tallaal ka jirin wax badan ay qaban karaan waa kuwa waxay qaban karaan ilmihiina la soo haajiraan oo ay keenaan meel ka jirto yani daawadii laga helayo ama talaalkii laga helayo inay keenaan waa midda labaad waxay qaban karaan hadduu asagao ku baraarugsan yahay inuu waalidiinta lafsikooda ay intaa qaataan kulan iyo isu imaanshiyo iyo isbaraarujin ay qaataan soo keensadaan qofka wax u tallaali lahaa ayagoo ay magangeliyaan markaa qof dadka ilmihi sidaa loogu tallaalo way yeeli karaan sidoo kale hormuudka kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda al-hilaal doctor maxamed cabdinuur ayaa qeexay halista ay qabaan ubadka ku nool meelaha ay gacanta ku hayaan ururka al-shabaab waxaana uu sheegay in loo baahan yahay qaabkii wacyigelin loogu samayn lahaa waalidiinta caruurtaasi si ilmahooda ay u helaan tallaalka dabaysha markii cudurkan oo kale la tallaalayo waxaa loo baahan yahay in ay meeshii ay meelo lasii maro oo isku dubarido oo vaksiinkii ama tallaalkii nadaamintiisii geyntiisii wixii oo dhan marka qaabka loo geyn karo ama sababaha u diidi kara qaabka loo geyn karo haddaan ka hadalo muhiimadiisa ay tahay waxay tahay horta bulshada iyadaa loo baahan yahay ina wacyigii ay ka dhisnaato mar walba wacyigelintuna ay dhexdeeda ka jirto cudurkana waa cudur dilaa caruurta maaragtay naafeeya oo sidii lawada yaqaanaba aan u baahnayn xataa dhakhtar haddaynu naafadiisa iyo waxiisa sheego marka maadaama ay arrintu sidaas tahay waxaan u baahannahay dadkii in ay iyaga bal horta ay ku baraarugsanaadaan dhibaatada uu keeni karo cudurkaasi islamarkaana si uu meeshii uga dhasho xal ah sidee baan ku geyn karaynaa oo aan dadkaasi tallaalka ilmaha shanta sano ka yar caruurtaas sidaan ku tallaal waxaan dhihi karnaa marka wacyigelintaasi markay dhacdo waxaa dhici karaysa in ay hay-adaha ha ahaadaan kuwa maaragtay samafalka ha noqdaan dad is-abaabulay brifat ha noqdaan in ay loo sahlo oo ay hormuud loogu noqdo sidii ay u geyn lahaayeen oo iyagaasi maaragtay dariiqa ay usii mari lahaayeen maadaama wixii caafimaad yahay oo isaga uun caafimaadkan uun sidii loo daryeeli lahaa uun arrinta laga hadlaya ay tahay marka tan haddii ay noqoto meeshii maamul lasii maro oo haddiuna jirin yacni fududaynaya tallaalkii carruurta ay u baahnaayeen waxaan leenahay bal tan ugu muhiimsan inay tahay bal waalidkii inay intay soo qaadaan caruurtooda ay meeshii ay ka heli karaan ee ugu dhow ay ka tallaalaan si caruurtoodii ay uga badbaadaan dhibaatada amase raadadka uu ku reebi karo vaksiinka marka laga soo tago takhaatiirta muqdisho ayaa culayska ay arrintani leedahay waxaa ka hadlay maxamuud sheekh xasan oo ka tirsan hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka waxaana uu xusay in loo baahan yahay barnaamij cilmiyeysan oo ay xukuumaddu dejiso kaas oo wax looga qabanayo xaaladaha adag ee haysta caruurta aan tallaalka helin ee ku sugan deegaanada aanay dowladdu ka arrimin horta colaadaha jira awgeed ayay arrintaas u dhacaysaa weliba fikirada isdiidan ayaa keenaya in yacni ma garanaysaa meelaha qaarkood aan hay-adaha samafalku aysan aadi karin ama tallaal ha noqoto ama yacni sifaalo kaleoo dadka loo caawiyaba ha noqoto aysan aadi karin waxaa keenaya colaadahaas iyo fikirada isdiidan hadda caruurta eh, muxuu ahaa meelaha aan hadda la gaari karin oo hadda samafalka tallaalka aan laga fulin karin waxay qabaan dhibaato dhibka ay qabaan cudurkii ayay u dhimanayaan way u curyaamayaan waayo waxay u baahan yihiin in la tallaalo oo wixii yacni dhibaatadii gaartay in looga gargaaray u baahan yihiin marka haddii qofkii dhibkii ayaa helay goonidiisi u helay taasay yacni dhibaatadu ay dhibaatada haysata waa taas oo aysan heli karin waxay u baahnaaneen tallaal la-aantii ilmihii waa ayay saasi ku dhammaanayaan way ku curyaamayaan dhibkaasa haysta horta caruurta ee meelaha hadda aanan aan ka hadlayni ku nool ee cudurra cu- qabta cudurka dabeesha waxaa horta laga rabaa marka horeysa xukuumadda inay u dejiso qorshe xukuumaddana sideeda caafimaad marka laga hadlayo wasaarad caafimaada jirta wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha dawliga hay-adaha samafalka oo iskaashanaya isbahaysi sameynaya horta inay dowladdu qorshe u dejiso barnaamijkaas looga hortagayo wax laga qabanayo ayaa loo baahan yahay horta ayagaasaa laga rabaa inay qorshaha sameeyaan kasakow dhulalka ay gacanta ku hayaan ururka al-shabaab ayaa sidoo kale waxaa jirta in mararka qaar xujo adag oo ku qotanta sidii tallaalka loo fulin lahaa lagala kulmo qaybo ka mida magaalooyinka ay dowladdu gacanta ku hayso haba u badnaato shuruudaha ay tallaalka ku xiraan horjoogayaasha kaamamka barakacayaasha sida ay ku waramayso malyuun xaydar oo ka tirsan haweenka bulshada rayidka wax badan ayaan aragnay xilliga talaalka oo caqabad badan lagala kulmo oo talaalka la wareejinayo oo la geynayo xarumaha markaas oo ilmaha ama guryaha ay tahay sababtoo ah een, dhallaanka intooda badan waxay u baahan yihiin talaalka isaga waa protect oo waa difaac een, daaweyn ma aha haddana waxaa jirta caqabado badan oo lagala kulmo een, tan kale waxaa jirta een, horjoogayaal oo kaamamka oo dhaqaale ku xiran oo ayagoo dhaha annagoo lacagna la siin talaalka maba la soo gelinayo ama wasaaradda ma soo gelinayso ama dadka wadaba condition ku xiraan taas ayaa waxay noqotaa caqabad oo aan dadka u fiicnayn communitiga iyo cidda kale ee u baahan ee markaas ama daryeelaha bulshada ahba aysan u fiicnayn marka dhibaatadaas waa mid ma aha mid lasoo koobi karo xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
walaalkaad nagala socotaan waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington shaqaalaha caafimaadka ee tallaalka fuliya ayaa lagu tababaraa sida qoysaska fikradaha qaldan ka haysta tallaalka dabaysha lagu qancin lahaa inay tallaashaan ubadkooda haddaba haddii ay dhacdo in qoysaska qaar diidaan tallaalka cudurka dabaysha sidee ula macaamilaan saraakiisha caafimaadka ee qaabilsan dhinaca tallaalka cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa arrimahaasi kala sheekaystay xasan maxamuud aadan oo ah kormeere ka howlgala tallaalka cudurka dabaysha
xasan maxamuud aadane waa sarkaal ka shaqeeya cudurka dabaysha islamarkaana kormeero ka ah degmada ka juun ee magaalada hargeysa xasan muddooyinka ugu dambeeyaba waxa uu ka shaqaynayay cudurka dabaysha iyo weliba sidii bulshada tallaalka loo siin lahaa islamarkaana loo wacyigelin lahaa ugu horreynba xasan haddaan su-aasha ugu horreysa ku weydiiyo waa maxay caqabadaha aalaaba ka hor yimaada shaqaalaha amaba howlwadeennada caafimaadka ee tallaalka bixinaya inta badan bulshada u shaqaynaya waxa weeyaan caqabadaha ugu badan ee ka hor yimaada waxa weeyaan dadka marka ay guryahooga ay ku booqdaan amba ay tiimka u tagaan waxay caqabada kale hor yimaadaan qofkii amba way diidayaan oo waxay odhanayaan nooma tallaali kartaane waad iska tegaysaan cudurkan anagu ma ogolin oo waxa weeyaan xanuun baad sidaan bay yidhahdaan mar waxaa jirta ay ma garanaysaa ciyaarxaafo oo kale alaabtii kale ay ka qaadaan dadkan waa dad mugu talagala inay dadka u shaqeeyaan oo waxa weeyaan bayfuudba marba ku socdaan yacnihii waxa weeyaan marwalba way lugeynayaan iyagoo lugeynayo haddana ay ay ay ay guryo badan saa ugu soo wareegayaan iyagoo soo wareegaya haddana dhibta la kulanta waxa weeyaan dee marka guryaha ay garaacaan dadkii ma fahamsano runtii xagga wacyigelintu marka dhinac laga eego wacyigelintu way fiican tahay laakiin haddana way yar tahay wacyigelintu aad uma badnaa haddii dadka aad loo wacyigeliyo waxa weeyaan dadkani marka waa ay fahmaan waxaan de waxaan marayeen ay qaadan lahaayeen oo tallaalkii ay fahmi lahaayeen insha allah laakiin waxaan ku dadaali doonaa in wacyigelintaan kordhino iminka tusaale ahaan een, marka tallaalkii oo kale la bixinayo ee loo shaqaynaya xaafadii imika waxaa tilmaantay in dee shaqaalii ay soconayaan ay tegayaan een, xaafadii ay tegayaan ama ay qaraacayaan tusaale ahaan guryihii bay tegeen gurigii oo kale maxaa laga yeelayaa een, ma mas-uuliyiintii baa la raadinayaa oo laga doonayaa in ay ogolaanshiyo bixiyaan in carruurtii la tallaalo een, mise waxaa dhacaysa iminka oo kale tusaale ahaan iyadoo dee waalidkii oo kale guryaha qaar bay ka maqan yihiin iyagoo maqan in carruurtoodii la tallaalay kuma war helaan in howlwadeenna yimaadeen oo ay tallaalkii siiyeen seeta arrinkaas u gashaan waxa weeyaan horta marka hore waxaanu samaynaa tiimka ayaa noo sheegay intaana tallaalin way soo qoraanba gurigi dhii ay ku qoraan annagu kormeer baanu samaynaa guryahaanu soo checking baanu ku samaynaa checking markaan samaynno oon aragnaa calaamadaha aarowga xagga u socdaanu eegnaa kadib markaanu aragnaa gurigeena ay ku qoreen calaamad sababta ay u diideen reasonka ayaanu weydiinaa kadib markay noo sheegaan aanu ogaano ayaanu tiimka haddana weydiinaa kadib markaasaanu annagu aanu samaynaa inaanu la hadalno amba waalidkii aanu isku dayna inaanu la hadalno aanu ku qancino inuu ilmihiisa u tallaalo kadib markaa qaar naga ogolaaday iyo qaarna diidaba waanu helnaa markaa laakiin sida kale kuwa waalidkooga maqan yaho kale tusaalahaan guriga aanay joogin maxaa laga yaabaa kuwaasoo kale waxaan sona tiimkaanu nahnaa ku noqda oo kolba magaranaysa barbiid sameeya oo ku noqda mar walba markaa de haddii la waayo xalka dhumaan gaadhna ma dhacdo iyadoo waalidkii ka maqan yaho inta badan aanu ogeyn in carruurtoodii la tallaalo may taasi ma dhacdo oo haddii aanu waalidku joogin amba qofka mas-uulu joogin cidna ma tallaasho waxa weyaan amba qofka mas-uula amba ayaa waxbaa la raadiyaa carruurta laakiin layskama tallaalila mas-uulkuu joogo tusaalahaan haddaynu eegno caqabadahan aad soo tilmaantay hadday noqoto dee xaafadihii oo kale hadday kaga imanayso hadday noqoto maxaan ku idhahdaa een culayskan kale inta badan goobta ka shaqaynayaan kaga imanaya hor yaaleed soo tilmaantay sidu wajahdan amaad u maaraysaan waxaan u maarayna waxa weeyaan anagu markaanu nahay markaanu nahay supervisor aanu nahay waxaanu samaynaa guryihii waanu checking baan ku samaynaa waalidiinta waanu la hadalnaa waxa weeyaan qofka haddii aanu ku qancin kari weyno adu waxaan mar walbaanu kama qancino qofka laakiin mar kasta waxaanu taragaraynaa inaan qofkii aanu ku qancino oo mar kasta aanu ku qancino ayaa taasaanu taragarayna mar walbaan isku daynaa dadkana aanu fahansiino waxa uu yahay tallaalku sideed markaa wajahdaan tusaale ahaan oo kale een qofkii maad u yeedhaan ma gurigaad ugu tagtaan ma kooxbaad isugu kaxaysataan een mise wasaaraddii dee waxaad iyo dadkii idinka sarreeya u adeegsataan bal noo sawr qaabkaada aad u wajahdaan aad u samaysaan meel laftiga wasaaradda laftiga waanu ogeysiina waanu sheegnaa waxaa jirta wasaaradda waxaa jira iyaga laftiga kormeera ay noo soo diraan kormeeraha iyo wasaaradda iyo inaanu is adeegsano oo marka aanu tagno waa macquul oonu markaas ku sheegno isku sharaxno annagu waxaanu nahay iyo waxaanu ka rabno kadib markaasi wayna fahmi karaan wayna fahmaan marka marka adigoo kale waxaa tahay korbeere een degmo dhan oo dee dadweyne aad u badan oo kumanaan ay ku nool yihiin oo howlwadeenno badanna ka hirgelayaan amaba ay ka shaqaynayaan sideed uga warhaysaa iminka guud ahaan deegaankaas oo dhan goobtaas oo dhan ee dee hawshii ka socoto tallaalkii laga wada guryihii la tegayo oo la doonayo in guri guri loo maro oo carruurta loogu talagalay iyo weliba dadka loogu talagalay ay tallaalkii saxda helaan sideed uga warhaysaa ama aad u kormeerta haddaad noo sheegto waxaanu u kormeerna waxa weeyaan horta tiimku markuu howlgalayo tiimka waxa la siiyaa waxaa loo sameeya maam baa la sameeyaa maamkaa la sameynaya ka hor marka hore ayaa lasoo gudbiyaa maamka marku marka loo soo gudbiyo kadib waxaanu eegnaa maamka tiimkaas halka howlgalayo magaciisa tiimka adeegaysaa tiimku markaad tagto waxaad eegaysaa kooxdii markaad kooxdii tagto kadib waxaad eegaysaa haddana aaroogi kooxdii guriga markay guriga mareen aaroogi ayaa sheegayay ku qorayaan xaggay u socdeen kadib aaroogaas raacasa kadib checking baad ku samaysa intaa guri ay mareen marka waxaa ku hagaya kolba een calaamaday ku sameeyaan baad ka daba raacaysa ha calaamadan ay ku sameeyaan bay hagayso on kolba raacaya marka aduu jeeki mar walba jeeki baan ku sameynaa mar walbaan taragarayna inkastoo naan dee wixii haddana la wada mari karin laakiin haddana jeeki fiican waanu sameynaa runtii waa hagaag een imika kale tusaale ahaan een koox baa tilmaantay inay kooxdani shaqaynayaan ee wadayaan oo doqolada calaamada samaynaysa ee ay goobtii marayay idinkuna aad ka daba maraysaan aad ka daba hubinaysaan ay tahay een kooxdu maxay ka kooban yihiin imise qof bay ka kooban yihiin qalabkay sitaan maxay tahay iyaga baladad faafaahin naga siiso waxa weyaan kooxda tiimku waxa weyaan horta waxay sidaan waxa weyaan waa faagsiinkii weyaan dhibci yara boolyada bay sidaan tallaalkii bay sidaan marka waxaan kooxda waxa weyaan waa marka lasoo gaabiyo waa five tiimka waa five weyaan ha marka shantii qofba laba qofba hal qof hal qof isku yihiin marka la xisaabiyo marka koob iyo toban qof iyo qofka marka lagu daro mobilizerka isagu wacyigelinta ee isagu la shaqeynaya laakiin guryaha iyo dadkan wacyigelinaya marka lagu daro koob iyo toban qof ay noqdaan marka waxa weyaan waxay sitaane keliya waxa weeyaan waa dhibcaha yar bay wataan dhibcahaas iyo go-omka ay xidhiyihiin markaa labada qofa tiim bay isku yihiin markaynu howlwadeenada ka hadlayna waa cidda inta badan gacanta ku haysa islamarkaana dee guryihii tegaysa tallaalkii bixinaya islamarkaana hawshii garh ilaa garh wadaya ee samaynaya n iyagoo dhaqaalahooga see loo hubiyaa ma la siiyaa dhaqaale iyo weliba dee wax ku filan oo ay ku wadaan hawshii maadaamay gelin horiyo gelin dambeba wareegayaan iyo weliba lug xaafadiya ku marayaan ha runtii wallaahi horta xagga dhaqaaluhu marna uu marka dhinac laga eego horta ma ma ma ma badna laakiin waxa weeyaan haddana marka dhinac laga eego dee baskii horta waan way haystaan oo tiimkii basku qaadaya intuu qaadayo guryahoogii wuu agdhigaa laakiin ma geeyo laakiin xagga dhaqaaluhu runtii ma aad ma badna marka dhinac laga eego macnaha waxaad leedahay gaadiid qaada oo soo qaada oo celiyana waa loo diyaariyaa islamarkaana dhaqaalana way ku helaan dhaqaalaha way ku helaan yacnihii waxa weeyaan aduu serviceka kolley in la kordhiyo mar walba oo la taraygaraya laakiin haddana dhaqaaluhu ma xumo marka dhinac laga eega ee gawaadhidan de magaranaysa iyagii tiimka inta ay wareegayaan mooyeen tan kale guryahoogii toos baa loo geya marka dambana laga soo qaada
kaasi waxa uu ahaa xasan maxamuud aadan oo kormeere ka ah kana howlgala tallaalka cudurka dabaysha waryahayaga cabdixakiin maxamuud shirwac ayuu ugu warramaya magaalada hargeysa haddaba maxaa ka mid a dacaayadaha laga fidiyo cudurka dabaysha sidee ayay si saameyn ugu yeeshaan shaqaalaha caafimaadka waryaha v o eda magaalada garoowe nuux muuse birjeeb ayaa warbixintan ku eegaya
badan ay soo wajaha tallaalka cudurka dabeysha ee hay-adaha caafimaadka ka sameeyaan gudaha dalka ayaa ah mid inta badan uga yimaada waalidiin aan doonayn in ubadkooda la tallaalo kuwaasoo sameeya dacaayado gaara waalidiin kale agaasimaha tallaalada wasaaradda caafimaadka puntland cabdirasaaq abshir xirsi cabdirasaaq garweyne ayaa barnaamijka u sheegay caqabadaha kala duwan ee soo wajaha waqhtiyada ay tallaalada socdaan
oo ka hor yimaada in ilmaha ay tallaashaan oo oranaya ama noocay rabaan manaha ha qabeen ama noocay rabaan ha u diideen laakiin diidayaal baa jira oo aan ogoleyn sometimes inay ilmaha tallaashaan kuwaas way jiraan waa caqabad caqabadaha kale waxaa ka mid ah meelaha qaarkood oo runtii dhul aada u fogfoga oo wakhtiga la gaarayo uu adag yahay caqabadaha kale waxaa ka mid ah incentiveka ama dhaqaalaha yar oo la siiyo shaqaalaha oo runtii aad moodo inuusan ku filayn shaqaday qabanayaan iyo dhaqaalaha la siinayo marka caqabadu waa iska badan yihiin lama tixi karo caqabadaha haddii ahaan lahayd mid ka imaanaya mujtamaca haddii ka tahay ahaan lahayd mid ka imaanaya dadka talaalka wada haddii ahaan lahayd mid ka imaanaysa cimilada ama geographical siduu maaratay dhulka u kala duwan yahay iyo wixii lamidka ah shaqaalaha tallaalka qaada ayaa dhagahooda waxaa ku dhaca caqabadaha diidmada waalidiinta qaybtood ee maalmaha tallaalka sida ay v o a u sheegtay caashe cabdulaahi oo ka mid a qaybiyaasha tallaalka cudurka dabeysha xaafadaha magaalada garowe dadka waa iska shegshegaan waa dhahan waa tallaalkan xay ka keenteen waan dhahan laakiin wacyigeliyayaal baa jiro nala shaqeeyo oo dadka wacyigeliyo kadibna annaga marka dadka wacyigeliyaan dadkii ay macnaha raalli ka dhigaan baa annagana tallaalnaa haddaba qaabkee talaal qaadayaasha uga dhaadhiciyaan waalidiinta marka ay caqabadaha qaybtood la kulmaan tallaalka caruurtaan siino waa tallaalka boolyada maxay ahayd laba dhibcood baanu siinaa cudurka boolyadana waa feris ilmaha u gudbiyo caradana ka dhasho waxa weeyaan ilmuhu markii boolyada la siiyo iyo ilmahaan boolyada la siino isku mid maaha ilmaha aan boolyada la siino waxaa ku dhacda cudurka balaqda ah oo lug iyo gacana dhibcahan ilmaha la siinaya waa ka hortag dad badan ayaa qaba in kooxaha tallaalka qaybtood aysan gudan waajibaadkooda iyagoo soo gaabinaya wakhtiyada shaqada islamarkaana gudbinaya xog aan sax ahayn su-aashaas oo aan hordhigay wasaaradda caafimaadka puntland ayaa cabdirasaaq garweyne agaasimaha tallaalada waxa uu sheegay inay adkeeyeen nidaamkaasi arrimaha si looga hortago laakiin koleyba waxaan ogahay dadka talaalka qaba waa la daba joogaa aad baa loo dabagalaa haddaa markii talaalku dhammaado waxaa la sameeyaa wax la yidhaahdo evaluation ka dambeeya hawshii la qabtay oo waa la cabiraa siday wax u dhaceen iyo sida wax loo subiyey marka runtii aad iyo aad baa looga taxadiraa laakiin haddee waa iska bilaadan waa dhici kadhaa in qof khaldamay waa dhici kadhaa ma oran karo bilaadan kun qof oo aan howlgelino kunka qofba waxay ahaayeen dad wada wada honest ama wada fiican bay ahaayeen lama oran karo way dhici kadhaa qof ama laba qof ama saddex qof oo khaldama laakiin boqolkiiba boqol waa ka taxadirnaa waana hubinaa waan laga daba hubiyaa hadday dhacdo oo la arko dad noocaas ku dhaqmayana tallaabaa laga qaadaa inta badan sida badan xoog baan saarnaa waxaa jira kormeerayaal daba socda ama ama dabagala dadka tallaalka bixinaya oo runtii qiimeeya qaabka u shaqaynayaan la socda waxaa jira sidaasoo kale manaa kormeerayaashaas way kala dadwan yihiin way kala sarreeyaan leevalo kala sarsareeya ayay leeyihiin marka runtii aad baa looga taxadiraa in aruurtu aysan noqonin sidii la rabay laakiin hadda waa bila'aadan way dhici kardhaa khalad inuu dhaco
iyadoo madaxda iyo howlwadeennada tallaalka cudurka dabeysha ay tilmaameen inay jiraan caqabado ka horyimaada gudashada waajibaadkooda shaqo iyo qaadashada tallaalka dabeysha haddaba xalka muxuu yahay
waxaanu leenahay waalidiinta soomaaliyeed meelay joogaanba inay tallaalka ilmaha u ogolaadaan inuu qaato ilmaha maanta aad haysid waa madaxdii beri waa awoodii dadkii aqoonta iyo wax u baran lahaa dalka inuu ku koro caafimaad qab inuu ku koro inuu isagoo fayow uu koro danba ay noogu wada jidha adiga iyo annagaba ha u qaadanin kaliya inuu cununka waa dhashay uun maahane waynu wada leenahay marke waa ninkii beri soomaali u shaqayn lahaa marka inuu naafoobo ama wax noqdo ama dhibaato kale ku dhacdo raalli in laga noqdo ma fiicna adna kuma fiicna marka waxaan ku talin lahaa waxyaabaha yaryar oo beenta ah oo raqiiska ah oo dadka qaarkeed ay suubiyeen inaadan u dhaganuglaan waxaan kuu sheegayaa tallaaladani hadda waxay socdeen muddo fara badan oo wakhti dheer bay socdeen waxyaabaha ay sheegaan soomaalida dadka qaarkood sheegaan oy dhahaan gaalaa ka dambayso soo didha iyo haddii ilahay kuimayo edis baa la socda iyo dhashuu yareeyaa iyo walaalla waa been dhalna ma yareeyo aidhisna ma wato waxna ma wato waxaad eegtaa dariskaaga ilmaha dariskaaga la talaalay ma aidhis baa ku dhacay ma kii la talaalay sideedabaadkii maanta ama toddobaatanaadkii maanta caruur buu leeyahay oo annagaa ka mid ah oo hore isku tallaalnay marka walaal waxaa kuu sheegaya inaa ilmaha tallaashid waad ujeedaa waddankeeni wuxuu noqday waddan maanta laga helay cudurka boolyada oo ilmihii naafeynaya ama dilaya marka waxaan kaa codsanaynaa inaad ii qaadatid oo aan kuu boorino inaad ilmaha tallaalka u ogolaatid xilliba xilliga ka dambaysa waxaa la tilmaamaa in fahanka waalidiinta ee tallaalka uu soo badanayo kadib wacyigelinno xoogan oo waalidiinta lagu tusaaleeyey faa'iidada tallaalka loona muujiyey tallaal la'aanta iyo dhibaatooyinka laga dhaxli karo nuux muuse birjeeb v o a garowe
hay-adaha samafalka ayaa dadaal xoogan ku bixiya sidii tallaalka xanuunka dabaysha ay u heli lahaayeen dhammaan carruurta u baahan goob kasta oo ay joogaan si looga hortago faafista cudurka dabaysha meelaha sida gaarka ah hay-adaha samafalku u bartilmaameedsadaan waxaa ku jira deegaanada soomaalida degto ee qaarkood lagu arkay xanuunka dabaysha yaasiin ciise wardheere ayaa warbixintan ka soo diray magaalada nairobi
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka ololaha booliyo ama dabaysha oo hadahaayoo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o a toddobaadkanna dhegaystayaal barnaamijkeenna waxaanu ku eegaynaa dadaalka faraha badan ee ay ku jiraan hay-adaha dhinaca caafimaadka marka la eego qaabka tallaalka loo gaarsiiyo meelaha cudurku uu ka dilaacay ama laga hortegayo sida soomaaliya iyo meelaha kale afka soomaaliga looga hadlo qiimaha faraha badan ee unisef iyo w h o iyo hay-adaha kale la halmaala ay ku bixiyaan sanadkiiba dhaqaalaha cudurka booliyo ama dabaysha iyo weliba sida gaarka ah ee loo kaydiyo noocyada tallaalka ee dadka bukaankaa da' kastoo ay yihiin loo isticmaalo waxaa barnaamijkeenna toddobaadkan marti noogu ah cabdirasaaq maxamed sheikh oo ah khabiir muddo dheer ka shaqaynayey cudurka booliyo iyo cudurrada kale ee fida ama laysqaadsiiyo waaxda qaabilsan barnaamijyadaasi wasaaradda caafimaadka ee waddanka kenya horeyna xiriir wanaagsan ula lahaa wada shaqayn w h o iyo unisef marka la eego cudurka boliyo ama dabaysha ugu horrayntii cabdirasaaq oo maanta isagu ku jira howlaha ama toddobaadkanba cabdirasaaq oo ku jira ololaha dabaysha ama boliyo gobolka waqooyi bari kuna sugan deegaanka mandheera ayaan khadka telefoonka waxaan ku weydiiyey bal qaabka ay ku gaarsiiyaan meelaha soomaaliya iyo mandheera ay ka mid tahay ee tallaalka waxaanu ku jawaabay cabdirasaaq maxamed sheekh sida tan bismillahi raxmaani raxiim mahadsanid yaasiin waxaan la shaqeeyaa wasaaradda caafimaadka ee kenya qeybta cudurada dabagalka cudurada faafa xiriir eeraan la linahay hay-adaha caalamiga ah w h o iyo unisef cudurka daawo male sida bes ah ee ma aragta lagu daweyn karo waxa weeyo kahortag unbuu leeyahay marka annaga kenya iyo horn of africa oo dhan sanadkii lasoo dhaafay bisha shanaad ilaa hadda dhexdooda tallaal laba iyo toban jeer baan tallaal samaynay halkii marba kenya khaas ahaan haddii aan ka soo qaado ilaa sideed milyan iyo bar cunug ayaa halkii marba aan tallaalna qiimaha ku bixi karo cunug kastu waa ilaa iyo wuxuu u dhexeeyaa shan dollar ilaa iyo toddoba dollar calaa hal cunug khaasatan meelaha ugu dhadhow waa dhici karto in dollar iyo bar meelahaas uu gaaro laakiin meelaha ugu badanna toban saa awgeed waa qiyaasi kartaa haddii sideed milyan oo sideed milyan iyo bar cunug la tallaalayo ee cunug kastana toddoba dollar uu markiiba ku baxayo waa qaaramo aada u fara badan dalaal ma aragtaa dadaallo aada u fara badan ayaa hay-adaha ay sameeyaan w h o qarashka kale ee ma aragta ku baxay bixiyaan unisef waxay soo gadaan ma aragtaa cirbadihii qaymaha hadda aan kuu sheegayo oo ama maaragta kumaanan darin qaymihii haddaa maaragtay cirbadaha taa iyada waa ka gaar marka qarash fara badan baa adduumaha ka galay waxaanu u ducoynaynaa in maaragta cudurkan la dabatiro kenya camal hadda sanadkii hore bisha afraad ayaa ugu dambeysay kees laga helo roundka hadda aan samaynhayno oo ugu dambeeyo ayaa maaragta aansaan qiyaasayno ugu dambeyn doono markaa ka bacday adduun weynaha ilaa iyo sanadka dambe december haddii wax maaragta cunug kale oo qaba laga waayo waxaan ka codsanaynaa adduunka in maaragta dadka bolio freega nagula daro waa cabdirasaaq adoo aada u mahadsan marka meeshaan hadda aad joogtaa waa gobolka waqooyi bari soomaaliyana daris bay la tahay sidee marka qalabkaas ee tallaalka ee aad ku gaarsiisaan marka aad aad sii wadaan iyo meelaha aad ku kaydisaan bal wax nooga sheeg qaabka loo kaydiya tallaalka iyo gaarsiinta meelaha looga baahan yahay sida badan yaasiin waxa weeye waxaa la sameeyaa waktiga kenya maaragtay xuduudadan aan samaynayo soomaaliya dhinacyada kale ee maaragtay deriska ah sidii gado camal isku wakti baan badi samaynaa saa awgeed inta aanan la samayn ka hore waxaa la sameeyaa shir ee lagu gaarsiin karo meelaha ma aragtaa ee dadka ay ka gudbaan saa awgeed waxa weeye haddadaad arkayso beled xaawo iyo maandheere dhexdooda ilaa iyo saddex tiam ayaa joogaan oo qof kastoo ama sii gudbaaya ama soo gudbaaya ee carruurta yaryar siinayaan oo shanta ka yar shan sano ka yar marka kaydinta ee qalabka aad u isticmaashaan si aan u hallaabin ama tayadiisu aanay u xu- xumaanin ee wax nooga sheeg ee ditore maadaama ay qoraxda aada u kulushahay waxaa loo baahan yahay cirbadaha in meel qaboobi lagu kaydiyo saa awgeed marka koox kasta oo tallaaladaa samaynayso ee waa in la siiyo baraf ama ma aragtay qaboobiye ku filan ee maalinta ah habeen kastana waxa weeye waa in ee ma aragtaa meelihii lagu kaydinayay bahlada qaboobiyaha ee laga eh, digtoonaado saa awgeed waxaa kaloo la sameeyaa koox kasta oo meel ka shaqaynayso waxay leeyihiin nin kormeere ah ama waxaad u tirahdaan supervisor supervisorkaad wuxuu fiirinayaa in eh, taya ay leedahay cirbada waxay leedahay boliogo waxa la yidhahda v v m oo la fiirinayo oo stages leh qaybta ugu horeyso qaybta labaad haddii stageka saddexaad u gudubto lama isticmaalo saa awgeed waxa weye dadaalo fara badan baan sameynaa eh, in maaragta eh, eh, eh, eh, aan fiirino in ay taya leedahay iyo in kale aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa cabdirasaaq eh, maxamed sheekh oo ah khabiir muddo dheer ka shaqaynayay cudurrada la isqaadsiiyo siiba ololaha dhinaca bolio oo cudurradaasi u qaabilsan wasaaradda caafimaadka ee waddanka kenya muddo dheerna la soo shaqaynayey hay-adaha w h o iyo unisef oo haatan ku sugan magaalada mandheera oo uu toddobaadyadan ka wado ololaha ka hortagga iyo weliba tallaalka bolio ama dabaysha barnaamijkeennii toddobaadkan dhegaystayaal intaa ha inoo joogo iyadoo idaacadda v o a qaybta afka soomaaliguna ay barnaamijkan dadaal gaara ugu jirto sidii ay wacyigelinta u gaarsiin lahayd meelaha afka soomaaliga looga hadlo iyo dunida inteeda kale waxaana barnaamijka magaalada nairobi idinkaga soo tabinaya anigoo yaasiin xiise wardheere intaynu mar kale hawada ku kulmi doonna haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
halkaad weli dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a dhegaystayaal waxaa naga xasuusin ah inaad noo soo qortaan afkaartiina ku aadan sida aad u aragtaan barnaamijka wacyigelinta dabaysha ee bolio fadlan noo soo sheega waxa aad jeclaataan ama aad dhaliishaan ee ku jira barnaamijka bolio fikradihiina noogu soo dira imailka laanta af soomaaliga ee v o a oo ah somali at v o a news dot com idinka oo qoraalkiina cinwaan uga dhigaya fikradaha bolio haatanna kusoo dhowaada qodobkeenna wicitaanka dhegaystaha oo uu toddobaadkan marti inoogu yahay daahir sacad xasan oo ah sarkaal ka tirsan waaxda wacyigelinta ee wasaaradda caafimaadka ee somalilan xilliga uu barnaamijkan ka qaybgelayay waxa uu safar ku marayay deegaamada faraweyne oo ka tirsan gobolka maroodijeex
daahirow n, laanta afka soomaaliga ee v o a kusoo dhow n, waxaan jeclaa bal inaan ku weydiiyo marka hore n, eh, dhinaca baraarujinta ee wasaaradda ayaad joogtaa welibana dee n, howlo kala duwan baa qabataan bal waxaad iga warantaa horta idinku maxaa qabataan qayb waaxidinani Eh, waa mahadsan tahay eh, xuseen farjar En, barnaamijkan aanu ka shaqeyna wasaaradda caafimaadka waa barnaamijka waa barnaamij ah wacyigelinta oo dhinacyo badan en, khuseeya inta badan barnaamijkeena waxa ugu badan waxa weeyaan waa waa tallaalada ay- ayaynu ka wacyigelinaa bulshada inay u diyaar garoobaan en, caruurta inay u diyaar gareeyaan si ay caruurtooda loogu tallaalo shan jir wixii ka yar En, tallaalo fara badan baanu soo qabanno toban jir wixii ka yar ilaa dadka waaweyn baanu soo en, qabanay laakiin imika waxaa ugu badan inta badan aan tallaalada sameynay ee wacyigelina waxa weeyaan waa waa shan jir wixii ka yar sidoo kale waxaan sameynaa wacyigelinta ah hooyada iyo dhallaanka ee xanaanooyinka inay kusoo xirmaan bulshadii ayaa ka mid ahaa n, markaad eegtid tusaale ahaan n, dadka shaqaalaha ah ee aad tababarradaa samaynaya maxaa u sheegtaan markaa tababarrada aad doonaya eh, ina- inay inay tallaaladan qaadaan Eh, tallaabooyin fara badan baanu sheegnay waxaa ka mid ah eh, in horta bulshadii waxaan inta badan en, sameynaa waxa weeye deegaan kasta ama tuulo kasta dadka influentialka la yidhaahdo ee dadka khaaska ee bulshada ku dhex jira sida macalinka een, een, hooyada een, marwada t b a-yada ama loo yaqaano umalasa dhaqameedka ee bulshada ee hooyooyinku aadka u yaqaanaan ay ku xiran yihiin dadkaasaa inta badan een, l- loo sheegaa oo lagu tababaraa inay de- gaadhsiiyaan warbixintii deegaankoodii in barnaamij eh, nooca tallaala ama ama waxyaabo kale xanaanada uu ka socdo sida nafaq nafaqeed nafaqadoo kale marka saasay ugu soo xidhmaanteedna community bulshadii sidaasuu warka ku gaaraa warkaa deedna intaasaa soo celisa deedna deegaankii waxaa laga gartaa in xanaanadii ama isbitaalkii warkii gaadhay deegaanka waxaa laga gartaa bulshadiioo kusoo xidhmay n markaad cudurka dabayshoo kale aad eegtid tallaalada ugu badan ee la sameeyo weeye n dadku waxaa laga yaabaa in koox la tababaro la diro albaabada ay garaacaan yidhaahdaan soo baxa dadkii maxaa ka mid ah caqabadaha ugu badan ee ay idiin soo hadhow idiin sheegaan oo kala kulmaan dadka
waa run way jirtaa caqabado fara badan baa lagala kulmaa oo dadka qaar waxaa tallaalka waxbay ka aaminsan yihiin dadba siba waxa ugu yara fikir fikir gaar bay ka qabaan marka caqabadaha ugu badan ee bulshada aanu ka dareenno waxa weeyaan een, tallaalkani dee een, hay-ad baa wada ayay ku odhanayaan sidoo kale waxaa lagu odhanaya tallaalkani een, maxaa la dhahdaa een, waxaa dhalmadii afrikaankiga dhalmada lagaga yareynaya ee, wadaadada ugu badan dadka badanaa diida ee qaybta diiniyan een, u kaca oo yidhaahda talaalkan dee dee- dee- maxaa la dhahdaa sharciba maaha diinta islaamka waa waa waa markaa ma ogolin maadaama dad lagu kalsoon yahay aanay wadin yani halkaasay mariyaan caqabado fara badan oo noocaas oo ay ku- ay ku- ay ku eedeeyaan baa jiro marka dadka culimmada qaarkoodna way taageeraan dabcan oo iyana n waxay dhaahdaan ha la istallaalo dabcan e, masaajidada meelo kale ka sheegaan ha dabcan qaar masaajidadu way sheegaan marka culimadu waa deedna sii kala qaybsan mar waan garta n haddaynu waxaa jira markaad ka hadlaysid dadkan e, dabcan qoysaska miyigoo kale iyaga qudhooda e, ma jiraan wacyigelino la siiyo say tallaaladan u qaataan maadaama e, fikrado kala duwan ay ku dul hirdamayaan way way way jirtaa waa wacyigelino fara badan waanu siinaa een, sida aan kuu sheegay communitiga bulshada een, ah, deegaanada miyiyadoo kale een, waxaanu siinaa heer tuulahoo kale ee, gabdhahan een, umulas- umulasa dhaqameedkoo kale een, xanaanooyinka dadka u jooga inta badan xanaanooyinka loogu yeeraa loogu tababaraa loogu sheegaa barnaamijka wacyigelinta dabeedna deegaanadii bay kula noqdaan ama miyi ha noqoto ama tuuladii ha noqoto sidaas ay hadhow iyagina warkay ku gaarsiiyaan deegaankii n daahirow bal hooyadii ay kusoo xiranto ah mid ka mid a dhegeystayaasha bal khadka inagu soo biro isla arrintaa doonaynu su-aal kaa weydiiyo n bal magacaaga Een, magacaygu waa amran doctoorka waxaan rabay inaan weydiiyo een, dadkan eh, marka tra- eh, ma la siiyey training ku filan een, ama wacyigelin ku filan dadka qoysaska guryaha ku jira oo ha- wacyigelinta la siiyey sayna dadka baabidu uga xiran wacyigelin ku filan intii loo baahnaa n daahir waad maqashaa Ah.
su-aalaha
waa waa gartaa way mahadsan tahay een, gabadhaas een, waxa weeyaan way jirtaa horta tababarku badanaa waa lagu celceliyaa Ta- een, dadkani inta badan een, miyada jooga ama een, magaalooyinka ka baxsan inta badan waxna ma qoraan waxna ma akriyaan marka inta badan waxa weeyaan wax sheegistooda waa in lagu celceliyo si wax ku fahmaan waxa weeyaan waa in mar walba mar kastoo barnaamij la een, la bilaabayo ama hawle loogu loogu yimaado in een, lagu baraarujiyo in la idhaahdo barnaamijkaasaa idin imanaya barnaamijka saasaad ula dhaqmaysaan saasaad u u hadlaysaan sidaasaad u adeegsanaysaan sidaasaad bulshada wax ugu sheegaysaan taa mar walba waa lagu celceliyaayo een, xagga wacyigelinta een, bulshada inta badan joogtaa loo sameeya taas Een, su-aasha labaadan doonaya inaan weydiiyo doctoorkuna waxay ahayd een, dadka laftarkooga aada u diraysaan ee tallaalka wada ma yihiin dad een, laftarkooga u een, fahansan tra- een, wuxuu yahay tallaalkan ay wadaan oo ma fahansiin karayaan ama ma ku qancin karayaan waalidkii ama dadkii guryaha ku jira dadkan talaalka sidaa inta badan iyagana waa la mid oo tababar badan waa la siiyaa qaarkood inta badan horta dee dadku caafimaad ma wada noqon karaan laakiinse haddana dadkii deegaanka ahaa qaar baa kaga jira laakiin waxa weeyaan mushkilo een, maadaama marka ay een, talaalka labaa loo qeybiyaa marna waa irbad marna waxa weeyaan waa dhoobooleyadan dhibcaha afka laga siiyo taa ee dhibcaha afka laga siiyo waxa weeyaan bulshada deegaanka badanaa loo tababaraa oo dee dad ku filan een, waxa weeyaan ayaa ayaa ayaan la helin mar walba oo caafimaad ah, ku filan laakiin marka ay irbadi noqoto qasab waa in qof neerasa oo irbadii mudi kara ee ilmihii mudi kara waa inuu raacaa oo xanaanada ka raacaa dadka saas jibanka loo qeybiya marka tiim kasta waa inu qof neerisa waa inu raaco irbad mudi kara caruurtii laakiin inta badan dadkan aynu isticmaalna iminka booliyada ee dhinaca labada dhibcood aan lagu caruurta la siiyo ee shan jir wixii ka yar wax weeyaan community inta badan waa dadka training waa loo siiyaa sida community ula dhaqmi lahayn bulshada ula dhaqmi lahayn habdhaqankii ay kala kulmi lahayn waxaas waa loogu celceliyaa inta badan ta- tababar joogta al mar walba loo sameeya waan gartay marka een, waxyaaba ugu badan aa u sheegtaan haddaan sila su-aashaa sii daba raaco een, maxaa ka mida oo hadeer tusaale ahaan waay aragnimo ka siisaan marka hadeer qofka aad doonaysaan aa u dirtaan aad tidhahdaan Wa- wa- xaafadda aad wa- wa- wa- wax weeyaan qoladan tallaalada inta badan waxaa lagu tababaraa wax weeyaan een, form baa jira waraa een, een, la siiyo ay soo buuxbuuxiyaan warqada warqadaas wax weeyaan la- qof ilmaha marka laba dhibcood uu ku siiyaba wuxuu ku qorayaa warqaduu ku qorayaa Wa- siduu u xariijinayo qaabkuu u saxayo halkuu ka qaldayo dhibic hadday ka khaldanto halkuu marinayo een, ilmaha shan jirka yar ka ilmaha in iminka dhasho halkuu ku qori lahaa wixii oo dhan qaabkii baa loo sheegaya marka halkaasuu raacaya barosada jirkaasuu raacaya marka waa wax dee een, mar walba een, la- la- waxa weeyaan dadku way isbebedelaan marmar mar baad arkaysaa shaqaale cusub soo gelaya marka dee mar walba ma ma moodeysid in shaqaalahaagii hore meesha kuusii joogaan marka waa inuu tababarkaagii dee joogta ahaadaa si qofkii cusbaayo meesha soo galay uu u helo aqoonti marka waay aragnimo ma ka reebtaan oo kale een, tallaalada sanad walba ama dhowrkii biloodba aad fulisaan een, waay aragnimada ama ah, waxyaabaha ay la kulmaan ma ka reebtaan oo ma kaydsan waa ru- waa- waa waa laga reebaa waa la dhegmaskareeyaa inta badan een, sanad walba iyo dee bil walbaba iyo mar kastoo tababarka la- maxaa la dhahdaa een, wareeg la qabto ta- tallaalada waa la- waa waa waa la ribo- waa lasoo ribood gareeyaa iyo wax weeyaan caqabadihii waa lasoo sheegaa een, wax weeyaan halkuu marayo een, waxaa laga daba diraa een, marka tallaalku dhamaadaba waxaa laga daba diraa tiimam kale oo soo qiimeeya in dadkii tallaalka gaadhay iyo inaanu gaadhin iyagana waa soo sheegaan marka haddii intii tallaalka diiday iyo intii eh, waxa weeyaan aan diidanayn laakiin aanu xitaa gaadhin eh, waqtigu saamixi waaye wixiiba waa riboodkaasaa mar walba u soo celiya caqabaduhuna markaa way la socdaan mar walba wa- wa- way soo baxaan caqabadaha Waa caqabaduhuna wax aada u culus oo oo maanta la sheegi karaa oo aan ahayn dee wax weeyaan dadkaa dee em, eh, justificationka yaree gaagaabanaya dee aan badnayn laakiin imika inta ugu badan em, populationka somaliland tallaalka si xoogay u qaataan imika aad bay usoo fahmeen iminka farow inaad igala hadlaysaa een, iyadana ma hawl arrimahan la xidhiidho kale u joogtaan
barnaamij wacyigelin baanu imi farweyne iminka wa- saaka wajaalan soo maray alle baday ila farweyne caawa usoo hoyday waxa weeyaan waxaan u joogaa barnaamijka wacyigelinta oo oon xoojinayno oon ka qorayno d- tu- heer tuulaha een, een, sida waxaan- maxaa la dhahdaa umulis dhaqameedka dadkaa dee aldoorka ee deegaan walba tuulo walba ay leedahay si hadhow wacyigelintii loogu adeegsado oo social mad wax la yidhahdo aan samaynayna aad baad daahira u mahadsan tahay oo faroweyna ku sugan aad baad ka qaybgalka barnaamijkaaga ugu mahadsan tahay
waagaag halkaad nagala socotaan weliba idaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington goordhow waxaad maqli doontaan qaybtii saddexaad ee sheekadii lama horaan balse aan ku horeyno barnaamijkii dareenka dadweynaha oo ku saabsan sida dadka soomaalidu u arkaan in laga gudbo doorashada madaxa madaxda ee ku salaysan qabaa'ilka iyo in loo gudbo habka s- xisbiyada badan faadumo yasiin jaamac ayaa magaalada boosaaso inooga soo dirtay
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii dareenka dadweynaha barnaamijka dareenka dadweynuhu waa barnaamij cusub oo laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eedu ay ugu tala gashay inay dadweynaha kula wadaagto dareenkooda iyo sida ay u arkaan dhacdooyinka ku xeeran barnaamijkan oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada boosaaso waxaa idiin soo tabinaya anigoo ah faadimo yaasiin jaamac
waxaana dhegaystayaasha la wadaagi doonaa aragtidooda ku wajahan in soomaaliya ay ka gudubto hannaanka qabiilka ku salaysan loona gudbo habka xisbiyada ee ay dadweynuhu codkooda ku dooran karaan madaxweynaha soomaaliya halkani waa goob ay isugu yimaadeen dadweyne fara badan oo isugu jira bulshada qaybaheeda kala gedisan Een, bal aan ku hormaro walaal magacaa ani waxaa leeyahay suldaan siciid suldaan axmed waxaana nin reer boosooda odayaasha puntland ka mid ah aragtideeda anigu waxaan ku cabbirayaa ee, arrimaha asxaabta waxa weeye ummaddu waa ku kala badbaadi kadhaa waxaan ummadda uga digaynaa inay xisbiyana furtaaniin maslaxadoodana ka tashadaaniin ay ka guuraaniin waxa la yidhaahdo qabiilada waa kansar qabiila wax la yidhahdaa dhiigga raacdaa kansarkun ummadda waa layaa weliba khaas ahaan soomaaliya waxaan leenahay ka guura u guura danihiinna waxa weeye dowladda la dhisaa ma dhaafto xamar xamarna iyada isku mashquulsan xildhibaankooda iyo wasiirkooda iyo ra-iisul wasaarada ku mashquulaan meesha soomaaliya horumar uga deeqi lahaayeen ama u imaan lahaayeen anigu intaasaan fikradayda ka qabaa waa mahadsantay waxaan anugu ku bogaadinaynaa bacdamaha xisbiyaduhii wax ummadda anfacaya laguna kala badbaadi karo puntland horena way u bilowday xisbiyada haddana waxay u tahay diyaar mas-uuliyiinta puntland inay xisbiya u fudho ummadda kuna hogaamiso waxaanu leenahay ummaddana markii xisbiyada laydiin furo shacabka reer puntland u diyaargarooba sida codka loo bixiyo oo aan maslaxaddu ku jirdhana ugu diyaargarooba maxamuud faarax bile xildhibaan hore oo dowladda federaalka haddana degan magaalada boosaaso way fiicnaan lahayd in la helo hannaan dowladeed oo dhammaystiran qof kasta oo soomaaliyeed uu dooran karo qofka uu rabo dabeedna xisbigii ama ururkii ku guulaysta talada waddanka waxaa ka bixi lahaa meesha in uu soo kala dhex galo khilaaf madaxweyne iyo ra'iisul wasaare oo hadda toban sano ragaadinayay in hannaan dowladnimo uu hana qaado shalay ayaa u dambaysay oo loo codeeyey ra'iisul wasaarihii sanad ma dhammaysan kii ka horreeyey sanad ma dhammaysan ilaa dowladdii cabdulaahi yuusufna saasay ahayd waan jeclaan lahayn in laga gudbo afar dhibic shan oo loo gudbo hannaan dhammaystiran oo lagu dooran karo muwaadin kasta oo soomaaliyeed cidda uu rabo inuu codkiisa siiyo taas ayaa waxay fududayn lahayd inaan la iskhilaafin waxyaabaha laga faa'iido axsaabta waxaa ka mid ah ama xisbiyada dadka xisbiyada hogaaminaya ayaa lagu bartaa dhibta hadda soomaaliya ka jirta waxaa weeye madaxweyne aan la oqoon wax ka soo bixi doona shakhsiyaddiisana aan la tuujin ayaa kursiga ku soo booda dabeedna waa la khayraystaa marka hore marka dambena wuxuu isu beddelaa aargoosi iyo hadba inay maaragtay waxyaaba cuntami waaya bulshada uu ay ka aragto marka marka loogu liito hogaamiyaha leadershipkooda ayaa dadku baranayaan axsaabta waa la ysku bartaa waa ku boorinaynaa dadka inay u gudbaan waxaad leedahay xisbi waliba waxa uu dooranaya xubinta ugu firfircoon xubinta muuqata oo bulshada ka iibsanta shaaraca inta- intaanu shaarac qofku waxaa rabaa inuu marka shaaraca ka iibsamo markuu shaaraca ka iibsamo ayuu shacabkana ka iibsami karaa laakiin niman shaaraca la aqoon ayaa shacabka raba inuu madax u noqdo fashil baa ka yimaada sidaa darteed waxaan leenahay ummaddu ha u guurto habka xisbiyada badan magacayga maxamed maxamuud cusmaan waa la dhahaa waxaan ka tirsanahay jaamacadda bariga afrika ee waxaana ka ahay macalin Ee, runtii waxaan qabaa soomaaliya dabcan ku inaanu xaq ahayn laakiin inuu yahay wax wax lagu gaari karo Ee, runtii markii aan ka hadlo dhanka xisbiyada soomaaliya khilaafku wuxuu ku dhammaan karaa in la helo xisbiyo laakiin labada kun iyo lix iyo tobanka isma lihi soomaaliya waa u basishahay in xisbiyo la gaaro magaalada muqdisho waxaa ka een, yagleelmay in ka badan labaatan xisbi oo qaybtooda ay ku midaysan tahay soomaaliya een, xubno ka mid ah Een, arrimaha noocaasi aragtidaada maxaad ka oran lahayd Waxaan- anugu xisbiyadaan arkay inta badan waxaan qiyaasinayeen xisbiya guruubaysiga oo guruuba Ee, walow ay jiraan dhowr xisbi oo ah lagu midaysan yahay soomaaliya o dhan ku jirto Ee, xisbiyadaas inta badan qayb waa diini ee, qayb waxa weeye waa xisbiyo qabiil qaybna waxa weeye dad guruub ah oo isku asxaaba ama hal fikir wadaaga oo aan ahayn xataa dad badan oo meelo badan ka yimi oo Soomaali Ee, iyagoo la kala xulaayo waxaan isleeyahay xisbiyadan wali xisbiya loo dhan yahay maaha Ee, soomaaliya waxay u baahan tahay wax badan in laga fikiro oo la dejiyo xisbiyada hadda jirana waxaan isleeyahay in gadaal la isaga yimaado oo wax badan la isweydiiyo waan isleeyahay waan qaba
bismillahi raxmaan raxiim waa injineer cabdicasiis faarax oo degan magaalada boosaaso Een, injineer bal ka waran aragtidaada ku wajahan in soomaaliya ay ka gudubto habka qabiilka ee u gudubto habka xisbiyada badan Een, anigu waxaan taageersanahay in nidaamka qabiilka laga eh, gudbo oo loo gudbo eh, nidaamka xisbiyada sababtoo ah eh, ilaa iyo waqtigii la aasaasay dowladda federaalka eh, waxay ahayd labada kun iyo afartii waxaa ka soo wareegay muddo toban sano ah tobankan sanana een, wax horumara lama samayn een, maaragtay oo xisbiyada oo dad kala gedisan oo afkaar isku raaca oo xisbi samaysta qabiilkii doona ha lahaadeen isu taga een, la t- la gaaro oo ay shicbigu codeeyaan in la gaaro ayaa muhiima sababtoo ah nidaamkan qabiilka wax adduunka ka socda maaha waa nidaam qadi- ee, maaragtay jaahilnimo oo qadiima oo hadda dunida xadaariga ah oo horumartay ay ka gudubtay marka s- dadku waxay u bukaan bay aniga ila tahay in xisbiyo la gaaro een, dad kala gedisan afkaar isugu yimaadaan xisbi samaystaan oo nidaamka qabiilka laga tago dadkuna ay codeeyaan
injineerada jaamac gadood arrinta haddana weydiisay waa arrin aad u adag laakiin afka markii laga sheega fudud xisbiyada hadda xilligan soomaaliya inay xisbiya gasho nin diidi kara ma jira nin kastoo soomaaliya xisbiyada ama in soomaaliya janji samaysa waa diyaar bay u tahay laakiin sidee loo gaari karaa hadda waxaa leeyahay ka hala gaaro xisbiyo oo ha laga gudbo arrintan qabiiliga ama ka mana muuqato asbaabo badan baana sabab u ah khilaafka dowladda koobay ka tahay
aad bay umahadsantaha faadimo yaasiin jaamac iyo barnaamijkaasi aragtida dadweynaha ama ra'yiga dadweynaha inta haddaan ku dhaafno haatanna ku soo dhowaada qaybtii saddexaad iyo sheekadii lama huraan ee ka soo maaxatay maskaxda wariyaha rugcadaaga ah cabdulqaadir maxamed mursal
ku soo dhowaada sheeko taxana ah oo ka hadlaysa dhinacyo badan oo ku saabsan xaaladaha nolosha soomaalida haddii ay noqon lahayd nabadda bulshada caafimaadka waxbarashada dhaqancelinta dimuqraadiyadda dowlad wanaagga iyo dibudhiska waxaana idiin soo saaray raadiyaha irin ee wakaaladda wararka bini'aadanimada u qaabilsan qaramada midoobey oo ay xaruntiisu ku taallo magaalada nairobi ee waddanka kenya magaca sheekadan waa lama huraan waxaana ay ka hadlaysaa burburkii ku dhacay qaranweynihii soomaaliya kadib dagaallada sokeeye ammaandarrida baahday kala dambayn la'aanta qaxa dhaca iyo kufsiga sheekada waxay astaan midnimo u soo qaadanaysaa tuulo khayaali ah oo ay ku magacowday tubcaano oo loola jeedo tuulo barwaaqo ahayd oo dadka oo dhammi ku wada noolaayeen iyadoo aan la kala xigsanayn qabiil iyo kooxna aan loo nisbaynayn mana ahayn mid leh ciidan iyo hub waxayna dadkeedu ku wada dhaqnaayeen xeerar ay isla oggol yihiin tuuladaas waxay noqotay mid laga qaxo oo dadkii nabadda ku wada noolaa midba meel u jahaysto taasoo sababtay kooxa dablay ah oo halkaas wadda ka dhigtay dadkii degaanka degganaana u diiday inay si nabada halkaas ay ku degganaadaan dadkii tubcaana ka qaxay ayaa markaas kadib kala kulmay dhibaatooyin kala gedisan halkii ay u qaxeen oo ay nabadgelyada bideen waxaana ay bilaabeen inay dib ugu soo laabtaan tuuladoodii si ay nolol cusub halkaas uga bilaabaan sheekada lama huraan waxay markaasi bulshada u iftiiminaysaa sida loogu baahan yahay lama huraanna ay u tahay iskaashi wadajir walaaltinimo caddaalad iyo isqadarin taasoo keenaysa in dadku hiigsadaan nabad iyo horumar kuna soo dhowaada qaybta saddexaad
asalaamu calaykum
marka hore waxaan ku faraxsanahay sida aad u aqbasheen u yeeritaankayga iyo sida aad isugu soo xilqaanteen waxaan isugu kiin yeeray galabta in aannu ka wada hadalno qoysas badan oo dib ugu soo laabanaya degaanka tubcaano waxa ay haystaanna aysan jirin baad biyo iyo hooy ay galaan toona sidaas darteed waxaa loo baahan yahay inaan u wada gurmanno oo qof walba wax uu heli karo la soo gaaro anigu hadalka uun baan idiin furayay wixii tale iyo tusaaleba ah idinka xaggiinna ayay jirtaa haddana hadalka waxaan siinayaa rooble oo gacanta taagaya awmuura waad ku mahadsan tahay shirkaa degdega ahayd galabta noo qabatay waayo waa mid muhiim ah oo aad loogu baahnaa waana mid lagu gargaarayo dadkii horay uga qaxay tubcaano oo dhibkay shalayta ka qaxeen mid ka darani uu la soo dersay sidaa daraaddeed waxaan diyaar u ahay wixii loo fidinaya oo gargaara diyaar baan ahay waanan garab gelaya waad ku mahadsan tahay rooble markanna bal aan dhegaysanno dhankii gabdhaha waxaa gacanta taagaysa ardo waad ku mahadsan tahay awnuurow hadalka aad i siisay dhibkaani wuxuu ku dhacay dhammaan dadkii ku noolaa tubcaanood meelihii ay u sii qaxeenna waxay kala kulmeen dhibaato ka sii weyn tii hore fakhri shaqola'aan kufsi iyo dil sidaa darteed way ku quman yihiin hadday ku soo noqdaan degaankoodii gaargaarka koowaadna aniga oo arda ah ayaa ku yaboohay
way ku mahadsan tahay ardo gargaarka ay bixinayso dadkii kuwaan aannu haatan filayno ka soo horreeyeyba waxay ka gaysata waa la ogaa hadalkana waxaannu siinaynaa jigre oo isagu gacanta taagaya hadda horta tuuladan waxaa horay looga qaxay markeedii horeba iyada oo iska noqotay marin dagaal oo qoloba maalin jiirto oo wax allaala wixii kuwii hor hambeeyeen ay dib cagta u mariyaan awnuurow hadalkayga murtidiisu waxaa weeye sidaannu isaga celin lahayn dablaydan dardaryada nugu dhammaysay oo dadkeennii isagoon waxba galabsan oo wax dagaala ku jirin maalin walba la barakicinayo taladaan hayaa waxaa weeye inaannu fadhiga ka kacno inaannu hub doonanno qiimo kasta ha nugu qaatee oo dadkaan maalin walba dhan noo jiraya aannu iska celinno oo aannu la dagaalanno tubcaanoodna ha ogaato sabanku inuu saban colaadeed yahay saban colaadeedna saddex baa looga gudbaa baa layidhi seeftaadoo af leh iyo sangahaagoo kuu qoofalan iyo sibraarkaagoo kuu biyaysan saddexdaasaa looga gudbaaya waxaad meesha ku haystaan waxba maaya dadkaannu iska dhicin
هذا يالي ماينو هذا يالي ماينو هذا يالي ماينو هذا حيالنا طبعا ود ولقد ما ما يالن هب يقرتونا هذا أنا ما دونينو إلا هو بيو دقال الله هو بيو ما دونينو هذا أنا halla aamuso halla aamuso waxaan hadalka siinayaa mad caliyow oo isagoo hadal qaba weli aan hadlinoo gacanta taagaya alxamdulilaahi mayb waha oo ana taladunka darsadu faday ini walaago gadaalan dhakana arantunka saabsan sidiliyanku shaqeey fadi nabadgelyada tubcaano mayba katalii faday ini dhimaatirna ujeeddada shirka oo eh ini hadhowayna galangna siina dadku maalan welbaha galahoye oo madii horena tubcaana ku qaxeey walaaloyan eh intaasaan ku bahay waa runtiis waa sida uu sheegay mad caliyow kulankeenna waxa aannu ku soo gebagabaynaynaa in loo adeego si degdeg ah dadkaas waxuqabashadiisa ee arrimaha kalena shir ayaannu isaga imaan doonnaa haddii ilaaha yidhaahdo shirkuna intaa ayuu noogu xidhan yahay war waxaan ka baxa war shirkiinnu waxba kama jir war dadka halla iska dhicin una weelana ma eh haddii iguba may una hor i gadaaleen roorane maalin kasta
aan aabbana sino waa xilli kulul oo aan la sii socon karin waayahay abbow waannu u baahannahay inaan wada nasanno oo aannu biyo cabno haddaba waayahay kaale aabba dameerka igala soo deji oo garbaha igala qabo haye walaal aabba aayan aayan aabbo aayan garba kaale soo qabsa aabbo
in yarba halkan ku hakanayna horsanayna adeer macaan
adeer khayr allah ha idin siiya waxaad yeelaysaa horta carruurta rajada biyo iyo caano la gaara waayahay aabba adigaaba horta daalana biyaha kaba adigu marka hore adigaaba dhaawacehe aabba waa yaabanay anigu horta dhulka dhulkan aqiimba uma ekee so uma socono tubcaan anagu alla aabbahay wuu wareeray aabbow miyaad kala garan la'daha dhulkii aad weligaa allahaa deganayd malaha aabbow dhaawacii baa wax kuu dhimay maya aabba dhaawac wax iima dhimine waxaan la yaabanay dhulkan dhulkaan garanayaba maaha waxaan u idhi geedihii aan ku aqiinay badnaa dhulkii geedmiroodka badnaa la harsan jiray oo geedaha laga cuni jiray hal geeda kuma arkeen waxaa aan su-aasha aan isweydiinaya waa taase geedihii yaa la tegey
adeer waa wax lagu wareero oo lala yaabo waxaanse kuu sheegaa adeer in geedihii dhul loo dhammaystay oo weliba ganacsatada qaarkood ay maraakiib dibadda ugu dhoofiyaan adeerow waa arrinta iga wareerisay allo isa kuwaan ciidda raran al ma u malaynaysaa dhuubow inaan tubcaana ugu tegi doono dhir abaayo waxaan maqlay reer tubcaano inay wax ka qabteen sidai ay dib ugu soo noolayn lahaayeen duuladoodii barwaaqada iyo nabadgelyada lagu yaqiin waa hadal fiican oo wanaagsan annaguna haddii allana sama geeyo dadaalka ayaannu ka qayb qaadan doonaa iyo inaan annaguna qaybteenna ka qaadan hawshaas waayahay adeer macaane markii qoraxda ay naga gaabato haddii ilaahaydmo ayaan halkan ka sii caraabi doonnaa caawaa dhamna inoo socod baa rabbi Iyaday kale ku tegaysaa- filan iyaday rabbi kale tegaysaa ku baay.
filan
waxaad maqasheen qaybtii saddexaad ee sheekadii lama huraan oo uu idiin soo saaray raadiyaha irin ee wakaaladda wararka bini'aadanimada u qaabilsan qaramada midoobey oo ay xaruntiisu ku taallo magaalada nairobi ee dalka kenya
sheekadaasi lama huraan intaasi aan kaga gudubno aan idin xusuusiyo qodobo ka mid ah wararka iyaga kuwa ugu dur korona koox ka kooban soddon urur oo kuwa gargaarka iyo xuquuqda aadanaha ka shaqeeya ayaa ugu baaqay beesha caalamka inay maalge- magangelyo siiyaan boqol iyo siddeetan kun oo qof oo qaxooti syriya u dhashay hay-adaha qaxootiga ee qaramada midoobay unhcr ayaa tala- talaadada berri ah shir looga hadlayo dib u dejinta qaxootiga syriya oo haatan gaaraya ku dhowaad saddex milyan iyo bar ku qabanaysa magaalada geneva dhinaca kalena ra-iisul wasaaraha jarmalka angela merkel ayaa is- si kulul ugu cambaaraysay dowladaha ruushka inay faragelin ku hayso rabitaanka dalka bariga yurub ee doonaya inay ku biiraan midowda yurub master markel ayaa u sheegtay wargeyska the world ee kasoo baxa dalkaasi in ruushka uu xab- xaalada adag ka abuuray dalalka georgia moldova iyo ukraine idaacaddeenii fiidnime ee aan kaga hadlaynay barnaamijka wacyigelinta dabaysha iyo maawilada la xiriirtana intaa ayaan kusoo gabagabaynaa aniga iyo xuseen barre aadan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.